subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaanaysa washington
waa subax isniina bisha februarina waa saddex iyo toban sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee shan iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda waxaa idiin daadihinaya jaamac buulo jaamac iyo saare cabdi axmed
isgoyska markii laisku soo noqdo waxaa la arkay maamada iyo gabadha jidka meesha maraayo jidka yaallo maamadan ee laf baxday gabadhan ay rafanayso baabuur caasiyo meesha maraayo asi degdeg ku joojinay baabuurkan soo saarnay waxaan geenay isbitaal digfeer yar ka shaqeeya oo asxaab aan anay ahaase noo fududeeyey gudaha galnay waana la geeyey kaasi waxa uu ka mid ahaa dhallinyaro dhowre oo u gurmaday dad waxyeela ay ka soo gaartay bamgacmeed lagu tuuray dad ku sugnaa meel ku dhow isgoyska kaasa balballaare ee magaalada muqdisho waraysi ayaan idinkugu haynaa waxaad kaloo dhagaysan doontaan
wakiilka qaramada midoobey arrimaha soomaaliya oo u booqday jubbaland u kuurgelidda xaaladaha bini'aadanimo ee gobolladaasi qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan barnaamijyadeennii subaxnimo ee marka hore warkii dunida
ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinse aabe ayaa sheegay in duqayntii kuuriyada waqooyi ay ku sameeyeen dhinaca badda dalkaasi jabaan inay tahay wax aan loo dulqaadan karin aabe ayaa habeennimadii xalay ahayd oo axad ahayd isaga oo garab jooga madaxweynaha dalka maraykanka donald trump gobolka falorida waxa ay wada qabteen shir jira-id kuuriyada waqooyi waa inay si buuxda ugu hogaansantaa qaraarkii qaramada midoobey ayuu yidhi hogaamiyaha jabaan wuxuu sidoo kale sheegay in kulamadoodii donald trump maalmahan uu la lahaa ay ahaayeen kuwa dhinaca dalka maraykanka hogaankoodu ay ugu xaqiijiyeen boqolkiiba boqol sida uu yidhi jabaan in dowladdiisa ah ay barbartaagan yihiin
qaramada midoobay ayaa axadnimadii shalay sheegtay in weerarkii cirka ahaa ee ciidamada maraykanka ay qaadeen toddobaadkii hore ay ku dhiman kareen dad tiradoodu ay gaaraysa siddeed iyo toban qof weerarkan oo la qaaday khamiistii iyo jimcihii ayaa la sheegay in lagu beegsanayay madaxda jamhadaha duulankan oo dhanka cirka ah ayaa ka dhacay sangin oo ku taala gobolka dagaalada isdabajoogga ah ay ka socdaan ee helmon sida ay sheegeen howlwadeennada hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan afghanistan ee unama jimcadii ayaa afhayeen u hadlay maraykanka waxa uu sheegay inuu jira weerar noocaasa oo ka dhacay goobahaasi balse lala beegsanayay talibaan isaga oo weliba ku adkaysanayay sida ay u dhigayaan meelaha uu weerarka lagu tilmaamay inuusan ahayn midka ay weeraradoodu ku aadanayeen dhanka kale guddoomiyaha gobolka helmon iyo ciidamada madaxda ka ah gobolkaasi ayaa inkiray inay jiraan weeraro noocaasa shacabna ay ku dhinteen iyaga oo weliba sheegaya weerarada kuwan oo kale ah oo meesha lagu qaaday inay u dhinteen dad gaaraya lixdan oo talibaan ka tirsanaa
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eed oo idinkaga imaanaysa magaalada washington haddii aan ku bilowno waxaa shalay gaaray magaalada kismaayo wakiilka gaarka ee qaramada midoobey arrimaha soomaaliya michael kerin waxa uuna kulan la qaatay madaxweynaha maamulka jubbaland iyo qeybaha bulshada gobolka oo ay ka wada hadleen howlgallada ka dhanka al-shabaab arrimaha bini'aadanimo ee deegaanadaasi ka jira abaaraha aawadood haddaba wariyaha v o e ee magaalada nairobi qadar maxamuud xareed ayaa warkan halkaasi ka soo diray arrimaha ay ka wada hadleen madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam iyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambasador michael kitting waxaa ka mid ah wax ka qabashada adeegyada arrimaha bulshada ee deegaanada jubbooyinka howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee ay ciidamada amisom iyo kuwa maamulka jubbaland ay isku diyaarinayaan inay ku qaadaan deegaanada ay maleeshiyaadka al-shabaab ka arrimayaan deegaanada jubbooyinka kuwaasoo uu madaxweynaha jubbaland uu sheegay inay isku afgarteen xubnaha wafdiga ka socday beesha caalamka
iyo arrimo badan oo la xidhiidha xuquuqda bini-aadanimada arrinta howlgalka ciidamada amisom iyo obreshinkii la qaadi lahaa jubba corridor iyo xoreynta deegaanada aad baanan insha allahu isula afgaranay waxaana rajeynayaa inay ballanqaadeen ay ballanqaadeenna fulin doonaan annana aan fulin doono ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambasador michael kittin oo isna ka hadlay waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxweynaha jubbaland ayaa yidhi
Uh, it's great to be here three, four days after the electoral process. That has generated a great sense of possibility, of optimism, uh, and we hope that this will result in uh, collective efforts to resolve many of the challenges we are facing. And waxaan these ku include- faraxsanahay inaan halkan joogno saddex ilaa afar cisho doorashadii kadib taasoo ay ka soo baxeen waxyaabo badan oo rajo wanaag ah waxaan rajaynayaa in tallaabadan ay keeni doonto dadaal wadajira oo wax looga qaban doono arrimaha mushkiladaha taagan oo ay ugu horreeyaan amniga ka jawaabista abaaraha iyo sidoo kale ka hortegista macaluusha iyo xoojinta hay-adaha dawliga ah waxaan sidoo kale ka wada hadalnay iskaashi ay sameeyaan qaramada midoobay midowda afrika maamulka jubbaland iyo madaxweynaha cusub bilaha soo socda
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o e somalycom isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
aroor wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaad nagala socotaana waa washington qof dumara ayaa ku dhimatay dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax loo malaynayo bamgacmeed lagu tuuray saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin xaafadda kaasa balbalaare ee magaalada muqdisho dadkaasi waxyeelada soo gaartay ee rayidka ahaa ayaa haweenayda dhimatay ay ka- ku jirtay gabadheeda oo ay wada socdeen oo dhaawac uu soo gaaray taasoo xaaladda koma ah gashay lana dhigay isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho dhalinyaro ku dhowaa xaafadda weerarkaasi uu ka dhacay ayaa u gurmaday qoyskaasi waxyeelada soo gaartay sunni careys oo ka mid ahaa dhallinyaradaasi ayaa saare cabdi axmed uga warramay sida ay wax u dhaceen
waa maadsantahay isgoyska kaasaba ballaare ee magaalada muqdisho markii salaadii maqrib laga baxay ayaa ciidanka dowladda meesha degnaa bombo lagu tuuray marka anaga dhallinyaradana dee meeshaan shaha ka cabayno iyo meeshaan joognay markii qaraxii dhacay oo la kala cararay aan kusoo cararnay meesha dee qaraxii dadka dhinaa ku kala cararay oo lagu kala cararay askarta dowladdana meesha joogtaan waxaas taasoo rida ma jirtaan marka dadku dee waxaa waaye dhalinyaradii iyo dadkii meesha jooga waa la kala cararay masaajid shaaci yusufiya meesha ku dhawaa dadkii geli kala galeen annagana dee waxaa waaya dhankan xaafadaha iyo usoo cararnay markii dambena waxaa usoo noqdan kisgoyska waa gartay ee bal sunniyo waxaad iga warantaa marka dadka meesha jooga ee bamgacmeedkaas lala bartilmaameedsanaya maxay ahaayeen ni uu malacad ee kore ilaa hadda waxay ahaayeen laakiinse dadka qaar waxay sheegayaan in ciidamada dowladda meesha degan oo oo checkpoint kule in ayaga yihiina dadka qaar sheegayaan Een, halka qoraxu ka dhacana waxaa waaye meesha checkpointigooda waaba ka fogtaaba meesha boorka sanjad meesha ku ku dhegan yahay agteeda dhinacaas weeyaan marka inuu dadka ka- dad qaarna waxay kuleeyihiin eh, askarta lala- lagu tuuray dadka qaarna waxay kuleeyihin meeshay middaa ku fakatay marka waxay u dadka warkooda ma cadda laakiinse waxay u badan tahay in askarta lagu badbadsanayo sababtoo ah eh, loojigaaba keenayaba in meesha askar degan tahay waa gartay saldhig askar ayay ahayd ee waxaad bal iga warantaa marka askarta ayaga wax ma ku noqdeen mase dadkan rayidka unbaa wax ku noqday no annaga markii waa kala cararnay eh, markaan kala cararnay oo meesha kusoo noqono dee eh, wax wax gaareenba waxaan ka arnay gabar iyo hooyadeed isla socotay oo la yidhi waxay u socdeen isbitaal torshiina meesha ka dhow torshiina isbitaalka soo socdeen gabadhii hooyadeed gabadhii hooyadeed way dhimatay gabadhiina annagoo dhalinyaraha aqaanay oo ula cararnay isbitaal digfirna noo dhawaay gabadhi maamadii meesha laga qaaday laakiinse gabadhi annaga aqaanay dhalinyaradeena tiimka xaafadda isbitaal digfir aan geenay ilaa hadda aan kula hadlaayo waxaan la annahay dadkeedii ee, gabadhay way shoogsaneed oo way naxsaneed dhaawacyo darana waxay kasoo gaareen oo feeraro u badan dhanka feeraha iyo caloosha Ee, waxaan ka kari weynay ama eh, haleeli weynay inay noo sheegto number ama qof aawacno oo oo qaraabadeeda ah waa gartay Eh, ilaa haddana haddana goo koomay gashay marka idaacadaha maxalliga magaalada hadda waxaa dhehenay dee eh, aan helno eh, eh, eh, in ogeysiiska yarkaas la baafiyo oo dadka qofkii la qofkii waalidkiisa ama qof yaqaana hadduu jiro oo yimaado marka hadda gabadha koomay ku jirta istaas digfera la joognaa waa gartay marka hooyadeed way dhimataa ii sheegta oo la socota gabadha Een, cid kaloo aqoota ma jirtaa waayahe haddii xataa qof ehelo idin imaada ilaa hadda aysi jirno istaalka aad dhigteen Een, qof aqoonsata ma arkin sababta markuu qaraxa dhacaba waa la kala cararay anaga gadaala u cararnay mar dambaa soo noqonay oo adag daqiiqa toban daqiiqa laga joogo isgoyska markii laisku soo noqdo waxaa la arkay maamada iyo gabadha oo jidka meesha maraayo jidka yaallo maamadan ee la baxday gabadhan ay rafanayso baabuur caasi oo meesha maraya si degdeg ku joojinay baabuurkan soo saarnay waxaan geenay eh, isbitaal digfeer yar ka shaqeeya oo asxaab aan anay ahaase noo fududeeyey gudaha galnay waana la geeyey Een, intii aysan koomada gelinaan waxaa weydiinay number aan u wacno ama telefonna maysa wadan number aan u wacno ama qof ay taqaano xaafada degan waa ku raadin xataa way naga aamustay Een, markii cabaar ku joognana ku celcelineynana gabadhii waxaa waay way darsatay oo koomay gashay marka hadda koomay ku jirtaa waxaan weli raadinaynaa ciddeedii iyo qof mas-uul ka ah oo gabadha jooga oo xilliga anaa jooga kula hadlayo waa gartay adiga ciyaalka xaafaddaa ka mid ahayd oo gabadhaasi soo qaaday ee isbitaalna waad ku haysaan bal iiga warran marka dhaawacyadeeda waxaad ii sheegtay firiiro caloosha iyo kasoo gaargaara inay yihiin iyo feeraha iyo marka m- wax idiin muuqda ama dhakhaatiirta idiin sheegeen oo khatar inay kooma halkaas ee heerkaas sii gasho ah miyaa jiro oo dhakhaatiirta ilaa hadda idinkagala hadleen yo maya eh, anaga rabta dhalinyarada xaafadan adhay marka dhibka waxa jiro wuxuu yahay ma fahmi karno eh, eh, eh, wax see wax u jiraan isbitaalka marka markaan keennay marka hore een, waxay daawooyin dhig- dhiiga ka soco dhigjoojisa lagu dhuftay kadibna waxaa nagula amray inaan banaanka tagno banaanka markaan tagnay waxaan ka codsanay inaan galno isbitaal gudihiisa oo qolka ay ku jirto si aan u weydiino waana loo waa weydiinay marka dhakhaatiirtu eh, een, si aanan meesha buuqi uga dhalan waxay waxay nooga ilaaliyeen inaan meesha ku kor hadalno markii cabaar aan joognay oo gabadhii aan weydiinayno oo aan dhakhtarkii weydiinaynana waxaa gabadhii waxaa la yidhi koomay gashay marka waxay u badan tahay dhanka feeraha inay iyo iyo wadnaha dhinaciis inay wax kasoo gaareen marka hadda dhakhtarkii markuu kasoo baxa hadda aan weydiinayno wuxuu yidhi een, daawo waxaa ku dhufan irbado oo koomada ay uga soo baxayso marka rajaan leenahay bal u kaadiya kaasina waxa uu ahaa suni carays oo ka mid ahaa dhallinyaro gurmud u furinaysay dad ku dhaawacmay bam gacmeed magaalada muqdisho
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal v o a washington ayaad dhegaysanaysaan sida idaacadahaygii shalay aad ku maqasheenba somalilan ayaa labadeeda aqal ee wakiil iyo guurtida ay soo hordhigeen heshiis horudhac ah oo ay la galeen imaaraadka carabta kaasoo saldhig ciidan ka samaysanaya magaalada berbera heshiiskan ayaa guuxa dadweynaha iyo diidmada mucaaradka ah uu dhaliyey in lagala horyimaado haddaba muxuu yahay heshiiska noocan oo kale ah maxaase eh, faa'iido iyo khasaaro oo ku jira jaamac buule jaamac ayaa warbixintan ku eegaya heshiiska ku aadan saldhigga magaalada barbera ee da- somalilan ay kula heshiisay imaaraadka carabta in ay shan iyo labaatan sano saldhig militari ku yeeshaan goobtaasi ayaa waxa uu shalay magaalada hargeysa ka dhaliyey hadalhayn aad u ballaaran kaas oo xubno ka tirsan mucaaradku ay kala hor yimaadeen mucaarad xooggan islamarkaana kulankii golaha wakiilada iyo kuwa guurtida ay dowladdu la yeelatay buuq badan ka dhaliyey haddaba ugu horrayntii ayaan jenaraal maxamed cali abukar waxa aan weydiiyey inuu sharaxaad naga siiyo heshiiska noocan oo kale ah waxa uu ka dhigan yahay mid kastaba ha la siiyo maxaan ku idhaahdaay berbere een een eerboodka ku yaal soomaali baa iska leh dhulka oo soomaali baa garoonka iska leh laakiin haddii cid kale laga kireeyey ama la siiyey dee qo- qoladaasaa waxay ku talagelaysaa inay ku duusho cid kale uun kaga duusho meesha ama waddankooda ha ku ilaalinayeen ama cid ku soo duushay maxaan ku idhahdaa kaga hortegayeen isla jenaraal maxamed cali abukar ayaa waxa aan weydiiyey inuu sharaxaad naga siiyo waxa uu garoonka diyaaradaha ee magaalada berbera uu kaga duwan yahay kuwa kale eerboodkaas berbere ku yaallaa waa eerboort istaraatiijikal ah oo ka duwan eerboortyada kale ee caadiga matala ka xamar ku yaalla oo kale ka sooqaan haddaan waddankeenna eego ama ka kismaayo ku yaalla oo kale ama ka hadda iminka laga dhammaystiray boosaaso oo kale waxaa loogu talagalay maxaan ku idhaahdaa dee dayuuradaha caadiga ee rakaabka ah iyo haddii ay noqoto colaad dayuuradaha kale ee caadiga ahe maxaan ku idhahdaa jet fighterska iyo helicopterska iyo wax caynkaas laakiin ka berbera iyadoo maxaan ku idhahdaa dayuuradaha caadiga ah ama civil ha noqdeen ama military ha noqdeen ay fadhiisan karaan de- de- garoonka berbere oo kale haddana looguma talagelina waxaa loogu talagalay dayuuradaha maxaan ku dhahay strategical bambaris la yidhaahdo oo oo maxay yihiin masalan maraykanku wuxuu leeyahay saddex nooc oo dayuuradaha noocaasa b one iyo b two iyo b fifty two waa dayuuradaha intay ka soo kacaan for example america oo kale intay ka soo kacaan soo fadhiisan kara berbera iyadoo ama mar ama laba jeer ilka ku soo qaatay shidaal oo la siiyey ama intay ka soo duulaan for example moose oo kale si toosa u imanaya iyagoo aan meel la fadhiisan meesha la yidhaahda berbera laga yaabo mar iyo laba in ilka lagu soo siiyo shidaa kow garoonkaasi muxuu kaga duwan yahay garoomada kale saddex arrin buu kaga duwan yahay mar weeye waa ka dheeryahay xagga dherarka dallaanka oo markuu ugu yaraado waa inuu noqdaa toddoba mayl maha kilomitir toddoba mayl waa inuu noqdaa waa dherarka xagga maxaanku dhahdaa dhumo maxaanku dhahdaa ballaadhkana wirt waxa la yidhahdaa wirt la yidhaahdana waa inuu markay ugu yartahay saddex laab garoonka caadiga waa inuu ka waa inuu ka ballaaran yahay ta ugu sii muhiimsani waxa weeyaan dawladaha bambarisi way culusiin markoodaba markooda horeba marka lagu soo xidho bamaanayaasha ay tuurayaanna waabay ka sii daran tahay factorka saddexaad waxa weeyaan yacni dhumuucda dhulkas yacni marka la dhisayo garoonka hoos baa loo qodayaa oo intaasoo dhagaxa iyo sibir ah iyo bir ah ayaa la gelinaya si maxaanku dhahday dayuuraddu markay soo fadhiisato aanay waxba maxaanku dhahday dee dhulka yani meesha bannaana ay ku soo fadhiisanayso aanay waxba u yeelin barasare xuseen axmed warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda calgary ayaa waxa aan weydiiyey dhaqaale ahaan waxa faa'iido ugu jirta somalilan heshiiskan walaal horta jaamaco haddii dee waxaan kaga tashan karaa runtii cilmigan magaranaysaa dhaqaalaha militariga waa cilmi aada u bareeyo aada u badan oo waxyaalaabadan lagaga hadlaa laakiin inagu haddaan ku qiyaasno wixii ka soo galay eritrea oo kale ka soo galay haddaan ku qiyaasno oo casab de waa kuwa ku leh united arab emirates waa kuwa ku leh isla markaana aan qiyaasno de awoodda ay leedahay dowladda somalilan oo aan badnayn oo gorgortana markaanu eegno waxaa soo ka soo geli karaa waan xoogaa celin karaa waxaa lagu qiyaasaa ma garanaysaa in dee dekedda casab ilaa ay ka soo gasho afartameeyo milyan sanadkii ayaa lagu qiyaasi doonaa casab innagana haddii sidaasu noqoto somalilandna sida ay noqoto haddii laha yidhaahdo waxbaa kasoo galaya sanadkii wafi weli lama sheegin laakiin waa kadee madaxweynuhu ku daray ilaa laba boqol iyo konton milyan jid ana in loo cusboonaysiinayo oo inkastoo ma berigii horena laga hadlay ee dekeda la dhisayey dekeda la saxeexayay haddana dekeda iyo way isku xidhan yihiin ciidamada oo sida casab oo kaleba labada waa isku xidhnaan dekedana way dhiseen ciidanna saldhigna meesha ka samaysan waa ku ilaashanayaan marka horta dhaqaale noocaas inuu kasoo galo waa dhici kartaa oo kiradaasa oo labaatan iyo shan sano ayay haysanayaan san walba haddii intaas ka isaga wax weyn bay noqon jabuuti oo kale ilaa boqol milyan baa kasoo gala hadda laakiin de iyada ciidamo badan baa jooga wadamo kala badana inkastoo dhulka ay ciidamadu fadhiyaan iyo dhulkan la siiyey iminka united arab ay isku dhow dhow yihiin oo mucaaradku wuxuu idhahdaan toddobaatan iyo saddex kilomitr oo laba jibaara baa la siiyey laakiin haddaan kasoo qaadno labaatineeye inay tahay xataa waxay leeg tahay ta jabuuti marka inay ka helaan ilaa soddon milyan afartan milyan waa suuragal marka faa'iidada aan qiyaasaya waxa weeyaan taas oo mid a talabaada waxoogaagi dhaqdhaqaaqii dhaqaalahana way kordhinayaan oo haddii ay shaqaala meesha ka karaystaan islaamaga hidibka ay ka iibsadaan gaar ahaan ariga iyo iyo ma garanaysaa geela ay ka iibsadaan oo waa suuragal inay ka iibsadaan wuxuu kale inta waa la imanaya dhaqdhaqaaqaasina faa'iidadaas brofesor xuseen ayaan mar kale waxa aan weydiiyey marka laga tago faa'iidada dhaqaale oo aad moodo inay tahay mid aada u muuqato wax dhibaato ah oo kale inay ka imaan karaan taxasxuun haddaan ka eegno waxaa la yidhahdaa meelaha saldhigyadu ka samaysan yihiin oo dhan had iyo jeer waxaa ku badan oo kordha dembiga dembiyada ma garanaysaa ficilada dembigaabaa bata oo kor u kaca isla markaana waxa bata baa la yidhahdaa maadaama dadka meesha yimid ay niman dhallinyara oo doobabu badan yihiin ay yihiin dhallinyaro ah raga ay yihiin waxa bata baa la yidhaahdaa anshaxa xum ee ay ka mid yihiin kufsiga ayaa bataa la yidhahdaa laakiin raje waxaan ku yar qabaa jaamacow waxaa la laysgarab dhigay saldhigga ay kuleeyihiin india iyo kashmir iyo ka bakistan ay kuleeyihiin kashmir waxaa aad looga cawdaa ka india oo lagama cawdo ma garanaysaa bakistan sababtuna waxaa la yidhahdaa dhaqankooga ayaa isku dhow marka meeshii dadku dhaqankiisu isku dhow yahay wuu yaraadaa baa la yidhaahdaa ficilada dembiyada iyo iska horumaadka iyo ma garanaysaa laakiin kolley iyo kolley in la rajeeyo inay arrintaasi dhacayso weeyi faahfaahinta heshiiskan ayay dowladda somalilan la wadaagin golaha guurtida iyo kan wakiilada labadaba islamarkaana ay shalay uun soo bandhigeen qoraal si guud uga hadlaya oo af soomaali ku qornaa
warbixintaasi waxaa inoo soo jeedinayay jaamac buula jaamac halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda
aroor wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad la socotaan idaacaddeenni saaka iyo caalamka oo idinkaga imaanaysa washington mid ka mid ah haweenka usoo dhaqdhaqaaqi jirtay arrimaha haweenka iyo bulshada gobolka jubbada hoose laguna magacaabi jiray jamaacad cali jaamac ayaa shalay galab aas loogu sameeyey magaaladaasi waxaana v o eda la hadlay qaar ka mid ah ehladeedii iyo dadkii ay soo wada shaqeeyeen allaha u naxariistay jamaad cali jaamac oo iyadu siddeetan iyo shan jir ahayd ayaa waxa ay dhowr iyo labaatankii sane lasoo dhaafay ka mid ahayd dadka u ololeeya ururada haweenka kana dhex muuqda bulshada rayidka ee magaalada kismaayo waxa ay ku geeriyootay hooygeedii magaaladaasi axaddii shalay jamaad cali oo dadka ku nool magaalada ay ku barteen waxqabadkeedii dhinaca ururada haweenka nadaafadda iyo sidoo kale u adeegada bulshada ayaa waxa ay waayadanba ku xanuunsanayd magaaladaasi waxaa v o eda uga warantay xaaladeedii waxqabadka dhinaca haweenka iyo sidoo kale sidii ay usoo waday howlahaasi gabadheeda faadimo cabdi oogle oo badraan ku magac dheer dowladihii hore waxba la soo shaqaysay dowladda siyaabare la soo shaqaysay sia cabdisuutiya wixii ka dambeeyana haddee oo colaadii wax dhaceenna muxuu ahaaye alxamdulilahi waa ku dhex jirtay waxay u ololeyn jirtay dadki muxuu ahaaye oo iska muxuu aha danyarta ahay wax saas oo kale iyo wax waxaasay ku dhex jiri jirtay waagi dowladda dhisnataa soo mahad kismaayo waxay ka ahayd qof muxuu ahaaye oo gudiyaasha ururka haweenka oo muxuu ahaa muddo ku dhex jirtay alxamdulilahi rabbilcaalamiin wakti waa soo qaadatay markii dambena dagaalkii wixii baa dhacay dadku waxay ahayd dadka dadka masaakiinta ee waxaas wax usii muxuu ahay ukaalkaalmeeyo meelaha oga qaado baqaarada wax oga qaado adigo oo la nacamsi hadda qofka nolosha hooseeya ay muxuu ahaa tiraahdo waxa loo waxa loo taro si lamida waxaa dadka iyaguna la soo xiriiray v o eda ee ka waramay doorkeedii ururada bulshada rayidka ee ku dhex lahayd jamaad ka mid a dubbad maxamed cali oo ay muddo dheer soo wada shaqeeyeen qof ku weyn bay ahayd gobolka jubbada hoose runtiina laga tabi doono waxay in badan ka shaqayn jirtay oo ay kamid ahayd ururada haweenka ee gobolka ka dhisan kaalin weyn oo muuqatana way ku lahayd howl kasta oo haweenku ay ka qabtaan degmadana qayb libaax ayay ka qaadan jirtay sida abaabulka haweenka nadaafada qooyinka kale oo arrimaha bulshada ah ayay aada ugu howlaneed il muddo ah dowladii kacaankahayd iyo tii ka horreysaba aad ayay howlahaas ugu jirtay jamaal cali jaamac allaha u naxariistee saaka ayay waxay ku geeriyootay gobolka jubbada hoose caasimadiisa kismaayo gaar ahaan xaafadda calanley ayay saaka ku geeriyootay intii aan anigu aqaanay waxaanu isla shaqaynay ilaa iyo lix iyo toban sannadood ayaan si toosa u aqaanaa jamaad markii igu horreysay labadii kun iyo kowdii waxay nagala qayb qaadatay barnaamijkii ciribtirka cudurka dabaysha kismaayo iyo jubbada hoose iyo soomaaliyaba laga bilaabay iyo kaalin muhiima ka ahayd allaha u raxmadee waxaa jamaad cali ay ifka uga tagtay afar caruura oo ay dhashay iyo ilmihii kasii farcamay
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintan inooga diyaarisay allaha u naxariistee taariikhdii koobneed ee jamaacad cali jaamac
subax wanaagsan waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda jaamacow dhinacii heesaha markii la dhaho waayadan heesaha adiga aad baad isugu fiicneedeen oo adiga iisoo farabaxsanaysay waxaan u malaynayaa kuwii hore iyo kuwii dhexeba waxunbaad noo soo wadaay talo maxaad noo haysaa kuwa dambana maxaad oga reebtay sahray maanaad waxay qaranaysaa waxaan islaa jaamac kuwii hore un ku riix laakin waad ila garatay hal xiraarahayga xiraalahayga ha kuwan kuwan dambe laftirkooda aad baan uga warhayaa inkastoo kuwii horena aan jeclahay codkii macaanaa allah u naxariistee maxamed saleebaan tubic
allamay dadaasha oo kuu daryeesho codkaasi baxsan eebaha u raxmadee maxamed suleymaan tubac idaacaddeenna aruurnimo ayaan kusoo gebagabeynaynaa jaamac buule jaamac iyo anigoo ah saare cabdi axmed ba waxaan idin leenahay intaynu galabta afrikada bare afarta xaggiina marka ay tahay aan hawada mar kale ku kulmi doonno iyo idaacaddii duhurnimo ee dhallinyarada oo kaba soo horrayn doonta inta ka horraysa sidaa iyo nabadgelyo
Love